Wafdi uu hogaaminayay agaasimaha guud ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha Jubbaland ayaa kormeer shaqo ku tagay deegaanada Yoonto iyo Qaamqaam ee waqooyiga magaalada Kismaayo. Kormeerka mas'uuliyiinta ayaa daarnaa habsami u socodka dhismayaal ay ka mid yihiin saldhig booliis iyo hoolka shirarka oo laga hirgelinayo deegaanka Qaamqaam taasoo bulshada iyo maamulka ay baahi weyn u qabeen. Guddoomiyaha deegaanka Qaamqaam Cali Faarax Ismaaciil ayaa ka mahadceliyay hirgelinta mashaariicda.
Agaasimaha guud ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Dowlad Goboleedka Jubbaland madaxa xasilinta iyo wafdi uu hogaaminayo maanta booqasho noogu yimid goobta hadda aanu joogno waa goob loogu talagalay sidaad aragtaan hool weyn oo loogu shaqeeyo deegaanka tayadiisa iyo dhismihiisuna ay aad u qurux badan yihiin dhismahaad qaaliga u yahay aanu ognahay sida loo dhisay iyo wixii lagu dhisay iyo tayadiisoo dhan aanu goobjoog ka nahay oo aanu ka ahayn ku qanacsannahay waxoogaa isagoo marahaya gebagabadiibaa waxoogaa hakadihii uu ku yimid iyadana insha allah waa waxaan rajaynaynaa in uu dhammaystirmi doono haddii alla idmo hoolkan hool aada u qiimo badan deegaanku horta si guud waa deegaan nabadeed nabad ku aasaasmay hoolkaas waxaan isleeyahay inuu mustaqbalka noqon doono kii soomaalidu dib u heshiisiinta loogu qaban lahaa lagu heshiisiin lahaa